bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslam calaa nabiyina muxamedi wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala baabu asalaati ila alistuwaanati baabu bayaani xukmi salaati salaaddii iyo tukashada lagu tukadaa xukunka ku soo arooray caddayntiisiibu u baab yahay ila alistuwaanati ustuwaanada xaggeeda loo tukado salaada marka tiirka xaggiisa loo tukado xukunka ku soo arooray caddayntiisiibu u baab yahay oo ustuwaanada xaggeeda in loo tukado abwaabu sutra waxay ku soo gelaysaa iyada ayaa sutra laga dhiganayaa tiirka laftirkiisa wa qaala cumaru cumar waxa uu yidhi almusalluuna dadka tukanayo ayaa axaqu ku xaqnimo badan bisawaari tiirarka min almutaxaditiina kaga xaqnimo badan dadka ku sheekaysanayo ilayha iyada xaggeeda iyagoo kusii jeeda kuwa sheekaysanayo waa looga xaq badan yahayoo dadka tukanaya uga xaq badan oo aarka tacliiqaani marka ibnu abi shayba yaa wasliyey min طariiqi hamdaan wa kaana bariida cumar ay rasuulahu ilaa ahli اlyaman can cumara bihi wa wajhu اlaxaqiyati sida uu ugu xaqnimo badan yahay oo qofka tukanaya uu kaga xaqnimo badan yahay kan kale annahumaa mushtarikaani fi اlxaajati baahida labadooduba waa wadaagaan ila asaariyati اlmutakhadati ila اlistinaadi ayb saariyada ama tiirka loo samaysta in lagu tiirsado la cuskado mid kasta oo iyaga ka midaba waa u baahan yahay walmusallii midka tukanaayo kan sheekaysanayo wuxuu ugu baahan yahay ilaalistinaadi inuu tiirsado walmusallii midka tukanayana lijaclihaa sutratan inuu sutro ka dhigto ayuu ugu baahan yahay laakina almusallii laakiin midka tukanayo fii cibaadatin muxaqaqatin ayuu ku jiraa cibaado oo muxaqaq ah fa kaana axaqa saa ku xaqnimo batami tiirkan marka masaajidka ninka sheekaysanayana waa u baahan yahay inuu ku tiirsado rabaa ninka ninka tukanayana waa u baahan yahay inuu sutro ka dhigto u baahan yahay sutrada marka ninka tukanaya cibaadada muxaqaqa ayuu ku jiraa kan kale laakiin cibaado muxaqaqa kuma jiro sidaa darteed marka ninka sutrada ka dhiganaya ku xaqnimo badan oo nina hadduu tiirka isaga sheekaysanaya midna uu sutro raba inuu ka dhigto niyow xagga iiga siko meeshan aan sutro ka dhigtay waa uga sikana isaga uga xaqnimo badan wara'aa cumaru cumar wuxuu arkay rajulan nin yusallii bayna yusallii tukanayo bayna bayna ustuwaanatayni laba tiir dhexdooda nin ku tukanayu arkay fa adnaahu ilaa saariyatin faadnaahu wuxuu u dhoweeyey ilaa saariyatin tiir ayuu u dhoweeyey faqaala waxa uu yidhi salli ilayha tiirkan xaggiisa u tuko tiirka xaggiisa u tuko ayuu ku yidhi ayb nusakha qaar baa wara'a bnu cumar qoraya laakiin wara'aa cumaru raaji ayb ayb ibnu abi shayba ayaa isaguna wariyey aarkan ayb min طariiqi mucaawiyata bni qurata bni iyaas almusaniyi can abiihi walahu suxbatun markaasuu wuxuu yidhi ra'aanii cumaru cumara ee arkay wa ana usallii anuu tukanaayo fadakara midlahu buu sheegay sawaa laakin zaada wuxuu ku daray faakhada biqafaaya wuxuu iga qabtay qadaadka ayb markaa sidaas buu marka yeelay wa curifa bidalika tasmiyatu اlmubhami almadkuuri fi tacliiq ninka mubhamkaa marka waa la gartay oo riwaayada baa lagu gartay ayb wara'aa cumaru cumar wuxuu arkay rajulan nin yusallii tukanaayo bayna uskuwaanatayni laba tiir dhexdood ku tukanaayo oo aan sutro haysanin uu keeni doonaa salaada lagu tukada labada tiir dhexdooda ayb iyo qaabka ay leedahay laakiin halkan marka wuxuu ka wadaa nin laba tiir dhexdood ku tukanaayo oon sutrana markaas haysanin ayaa cumar uu arkay markaasuu soo wari soo jiiday markaasuu wuxuu yidhi salli ilayha saariyadan iyo dartiirkan xaggiisa u tuko oo sutro ka dhigo qaala xadaana almakiyu bnu ibraahiim wa huwa abu sakan albalkiyu qaala xadaanaa yaziid bnu cubayd qaala kuntu aatii maca salamata bni alakwac ayaan u imaan jiray salamatu bnu alakwac ayaan la fariisan jirayoon u imaan jiray fayusallii cinda alusquwaanati usquwaanadii ayuu ku tukanaya agteeda allatii cinda almusxafi usquwaanadaasoo musxafka agtiisa ah yanii kaanahu meel masaaxifta la dhigi jiray inay u dhoweyd tiirka uu sheegayna waxayna ahayd marka usquwaanat lmuhaajiriinna waa la dhihi jiray faqultu waxaan idhi yaa abaa muslim abusalamatu bnulaqwac kunyadiisa wa yaa abaa muslim araaka waxaan ku arkaa tataxaraa inaad ku dadaalaysid asalaata salaad cinda haadihi lisqumaanati lagu tukado qaala waxau yidhi fa innii ra'aytu nabiya sala allahu calayh ali wasalama nebigaan arkay yataxara salaata isagoo salaaddii ku dadaalaya cindahaa agteeda salaadda oo agteeda ku tukado isagoo ku dadaalayaan arkay isquwaanadaanna marka waa isquwaano masaajidka qadiimkee nebiga sala allahu calayh ali wasalama isquwaano ou lahaabay ahayd masjidka qadiimka marka la yidhaahdana rawdada iyo meelahaas tiir marka rawdada ku yaalay oo usquwaanat almuhaajiriin la dhihi jiray ama masaaxifta iyo la dhihi jiray taasaa marka ay ahayd xadiidkanna waa xadiidkii saddexaad ee hulaafiyaadka bukhaari ayb shalayna mid baana soo maray kitaabulcilmina mid baan lagu maray kan saddexaadna waa kale ibnu xajar marka wuxuu yidhi allatii cinda almusxaf meeshaas hada daallun calaa annahu kaana lilmusxafi mowdicun khaasun bihi wuxuu tusayaa buu yidhi xadiidkan musxafku meel gaar u ahayd inuu lahaan jiray wa waqaca cinda muslimin bilafdi yusallii waraa'a sanduuq muslim wuxuu wariyey isaga sanduuqa gadaashiisa ayuu ku tukan jiray salamatu bnulakwac sanduuqaas marka waa midka kitaabada ay ku jireen waa ma isdiidayaan wkaأnnahu kaana lilmusxafi sunduuqu yuudacu fiihi walusquwaanaةu اlmadkuuratu xaqaqa lana bacdu mashaayikhina waxay noo xaqiijiyeen buu yidhi mashaayikhdeena qaarkood annaha almutawasitaةu midda dhexe inay tahay fi rawdati اlmukarama rawdada dhex bartankeeda tan ku taallo dhexdhexaysato wa annaha tucrafu waxaana loo yaqaanaa biusquwaanati اlmuhaajiriin qaala waxauu yidhi waruwiya can caaئishata annaha kaanat taquulu waxay dhihi jirtay low carafaha annaasu la darabuu calayha bisihaam dadku hadday garan lahaayeen wawaxa yacnii waxay isku garaaci lahaayeen iyada darteed leebab wa annahaa asarathaa ila bni zubayr cabdullaahi bni zubayr bay u siraysatay u sheegtay fa kaana yukfiru salaata cindahaa ibnu zubayr marka agteeda aaduu salaadda ugu badin jiray ayb uma wajadtu dalika fii taariikhi almadiinati libni najaar wazaada ana almuhaajiriina min qurayshin kaanuu yajtamicuuna cindahaa sababta loogu bixiyo isquwaanat lmuhaajiriin muhaajiriintaa ku sheekaysan jireen oo meeshaa ku kulmi jireen ayb wadakarahu qablahu maxamed bnu اlxasan fii akhbaari اlmadiinati ayuu ku sheegay ayb xadiidka marka maxalushaahidkiisa waxaa weeyaan tiirka xaggiisa in loo tukadaa inay sunno tahay oo masaajidku markuu qofku sunno tukanayo dariiqaas inuu ku tukada ma aha ayb oo aan wax sutraa aan ka xigin bal dadka qaarkood albaabka la maraayo salaadda ku tukadaan iyagoo heli kara meel meelayow kale inay masaajidka uga tukadaan sidaas marka sunnadii maahan sunnadu waxay tahay in tiirarka ama derbiga iyo salaadda lala aado si qofka oo u helo sutro ayb qaala xadaanaa qabiisatu wahuwa bnu cuqba qaala xadaanaa sufyaan huwa athawriyu qabiisa can sufyaan haddaa aragta waa sufyaan thawri kaana markaa qaala xadaanaa sufyaan can camr bni caamirin can anasin qaal laqad ra'aytu waxaan arkayay kibaara asxaabi اnabiyi sala اllahu calayh waali wasalama nebiga asxaabtiisii dadkii ugu waaweynaa yabtadiruuna inay degdegayaan asawaariya tiirarka inay u degdegayaan cinda almaqribi maqribka agtiisa ayb salaadda maqrib ka hor marka la addimo laba ragcay tukan jireen oo sunno ah oo bukhaari uu keeni doono salluu qabla almaqribi salluu qabla almaqribi salluu qabla almaqribi markaa markii maqribka uu galo waxay nin walba uu u degdegi jiray tiirarka si uu sutro uga dhigto nebiguna waa arki jiray calayhi salaatu wasalaam markaa wuu u qiray wazaada shucbatu shucba wuxuu ku daray can camrin can anas xataa yakhruja annabiyu sala allahu calayh waali wasalam intuu nebiga ka soo baxay saxaabada marka meesha ay ku tukan jireenna macnihii loo tarjamtay ayaa xadiidka uu tilmaamayaa baabu الsalaati bayna asawaari'i fii gayri jamaacatin baabu bayaani xukmi salaati salaaddii xukunkeeda caddayntiisiibuu u baab yahay bayna asawaari tiirarka dhexdooda lagu tukado fii gayri jamaacatin jamaaca la-aan waa qeyday marka ma aragtaa marka imaamu albukhaari yacnii in tiirarka dhexdooda lagu tukado fii gayri jamaacatin jamaaca la-aan qofka keligiis isagoo ah munfarid inuu tiirarka dhexdooda ku tukado qof keligiis tukanayo waxaa la macno noqon kara imaamkii imaamku asagoo maadaama uu keligiis safanaayo laba tiir dhexdooda wou ku dhex safo karaa laakiin ma'muumiintu iyagu ma yeelayaan maahan sidaas ma yeelayaan walidaalika tarjamada bukhaari wuxuu ku yidhi baabu salaati bayna asawaari tiirarka dhexdooda lagu tukado fii gayri jamaacatin jamaaca la'aan markay jamaaca la'aanta ay tahay oo qofka uu munfarid yahay oo keligii qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil whuwa abu slmة التbudakiy الminqariyu qaala xadaanaa juwayriyatu wahuwa juwayriyaة bnu asmاء asaga iyo aabbihiisba magacyadoodu magacyo naag magacyadood u muuqdo laakiin juwayriya isaguna waa nin aabbihiis asmaa ayaa leeraa isaguna waa nin dab juwayriyatu bnu asmaa weyaan marka ayb aلضubaci اlbصriyu صaduuq min الsaaبca ayb أkرج xadيiثه الbخاaرiي ومسلم وأbو dاود والنسائي وبن mاجة عن نافع عن بن cمر qاaل dخل النبي sلى الله عليه لي وsلم نبgu wuxuu galay الbyt gurigiibuu galay وأsاmة بن زaيد أsاamة بن زaيد iyo وcثmaan بن طلحة وبilaal iyo intaa faaطaala wou dheereeyey ثuma khرجa n faaطaala wou dheereeyey اlmkث joogista oo markaa guriga joogay uu dheereeyey kacbada dhexdeeda uu ku jiray cabaar bay anuu jooga wuu dheereeyey uma kharaja waa baxay ou soo baxay kuntu waxaan ahaa buu yidhi ibnu cumar awala annaasi dadka kii ugu horreeyey oo dakhala galay calaa aarihi nebiga raadkiisa gadaashiisa fasa'altu bilaalan baan weydiiyey bilaal ayna sallaa xaggee buu ku tukaday nebiga qaala waxa uu yidhi bayna alcamuudayni labada tiirood dhexdood almuqadamayni ee hore labada tiir ee hore dhexdooda ayb marka kacbada markaas waxay u samaysnayd lix tiir ayay lahayd saddex marka waa soo horreeyeen dabcan albaabka kacbada meeshuu yahay waa waa la fahmi karaa oo kacbadu hal albaabay lahayd xilliga rasuulka haddana hal albaabunbay leedahay albaabkeedaasna wuxuu u dhow yahay xajarulaswadka xajarulaswadka ayuu u dhow yahay albaabka marka kacbada ayaa uu ka galay saddex tiir ayaa marka soo horayso saddex tiir buu ayaa u dhow meeshaas saddex kalena waxay u dhowdahay dhinaca kale kacbadii markay afargees tahay albaabkii laga galo saddex tiir saddex tiir kalena waa kasii horeeyaan saddexda tiiroo marka ka horayso ruknulyamaaniga ayay u dhow yihiin kacbada afarteeda tiir waa xajirlaswadka marka dawaafka tartiibtiisa lagu socdo tiir kale tiir saddexaad xijru ismaaciilka meesha ku aadan waa labadaas tiir marka kan afaraad ruknulyamaaniga ayuu noqonaya marka tiirarku waxay u yaallaan albaabka kacbada marka uu saa u galay saddex tiir ayaa marka meeshaas uga soo baxday saddexna way ka horaysaayoo ruknulyamaaniga xaggiisay jirtaa ayb meeshaas marka nebigu marka isaga wuxuu ku tukaday saddexda hore ayuu ku tukaday oo sii horayso marka ruknulyamaaniga ayuu u dhowaa laba tiirna wuxuu iska mariyey midig hal tiirna bidix buu ka maray labadaa tiir dhexdoodu ku tukaday marka haddii laba tiir midig layska mariya midna bidix ou maro tiirarkuu ku dhex jiraa soomaa marka waana maqsuudka marka bukhaari uu tarjamana nebigu marka keligiis buu ahaa ama imaamow ahaa mar walbaa nebi ama keligiisoo tukanaya ama imaam buu ahaa munfaridka marka wuu geli karaa labada tiir dhexdooda ayb qaala waxa uu yidhi bayna alcamuudayni ayuu ku tukaday labada tiir dhexdooda almuqadamayni hore labada tiir ee hore markaa saddex waaye saa isugu xigaan laba dhexdooda ku tukaday marka waxaa muuqata marka nebigu derbigii albaabkii uu ka galay waa dhaafay wuxuu iska mariyey xagga dhabarkuu iska mariyey sidaas albaabku markuu uga galay derbiga ku soo aadan ayuu sutro ka dhigtay tiirarka marka saddexdaasna derbigaasay u dhow yihiin qaala xadaanaa cabdulaahi bnu yuusuf wahuwa tiniisiyu qaala akbaranaa malikun can naaficin can cabdilaahi bni cumar ana rasuula اllahi sala اllahu calayh ali wasalam rasuulka dakhala alkacbata kacbadii ayuu galay wausaamatu bnu zayd iyo wabilaalun wa cuثmaanu bnu dalxata alxajabiyu faaqlaqahaa calayhi korkiisa ayuu kusoo xiray waa isku xiray wamakata fiiha waa ku nagaaday dhexdeeda fasa'altu bilaalan bilaal baan su'aalay xiina kharaja markuu baxay soo baxay maa sanaca الnabiyu salى اllahu calayh ali wasalam nebigu muxuu sameeyey qaala waxau yidhi jacala camuudan tiir ayuu wuxuu yeelay can yasaarihi bidixdiisa wa camuudan tiirna can yamiinihi buu yeelay wa alaaata acmidatin saddex tiirna waraa'ahu buu yeelay suuradii marka aan isku dayay hadda inaanaan inaad yani aad fahamtaan lix tiir oo saddex saddex isugu aadan wey albaabkii markuu ka galay saddex tiir waa kuwaana saddexna waa ka horeeyaan saddexdan waa dhaafay nebiga sal l slam hore saddexda kale ayuu midna bidix iska mariyey labana midig iska mariyey laba tiir dhexdooda uu ku tukaday marka gadaashiisana meeqo tiira ah saddex tiir baa gadaashiisa noqona wa kaana albeytu yowmaidin beytku maalinkaas wuxuu ahaa calaa sittati acmidatin lix tiir saddexi saddex isugu aadan tiirarka aan ka hadlaynana ma aha kuwa qofka bannaanka jooga oo arkaayo geesaha ku yaallo ma aha kuwaas waa afar kuwaas waa afar ayb waxaan lixda uu sheegaya kuwa gudaha ku jira oo iyagu saqafka haayo wa kaana albeytu yowmaydin calaa sittati acmidatin buu ahaa uma sallaa waa tukaday waqaala lanaa ismaaciil xadaanii maalikun wa qaala camuudayni can yamiinihi imaam maalik marka wuxuu yidhi laba tiirna midigtiisa riwaayadii hore middaan isdiidi maayaan hal tiiraa midig ka jira haddii la dhahna waa sax binisbati marka loo fiiriya meeshu isaga ku dhex jiro ayb laba tiiroo u dhexeeya midna midig midna bidix mid midig midna bidix laba tiir baa midigta ka jirta haddii la dhahna kii kalaa lagu daray dhinacaas ka jira ayb macalmushaahidka marka macnihii ugu tarjamtay ayaa marka meeshii ku jira markaa fiiri meeshan baabu salaati bayna sawaari fii ayri ljamaaca fii hayri jamaacati inamaa qayadaha bigayri اljamaacati buu ku qeyday lianna dalika yaqdacu sufuuf sababta waxay tahay sufuufta ayuu goynayaa uu jarayaa tiirarku ay jarayaan wa taswiyatu sufuufi safafka oo la simana fi ljamaacati jamaacada maluubun weeyaan mid maluub oo la dalbaa safka in la simaa waa maluub tiirarkuna safkay jarayaan dadka qaar madax adag baa jiro dhahaayo oo hadday safka jaraayeen anigamaa meesha ku sameeyey buu ku leeyahay ku samayntaada iyo ku samayn la-aantaada ee lagama hadlaayo safkan ma go-an yahay mase ma go-naa laga hadlaayo yaa ku sameeyey maahan su-aashu daad marka anaga kuma samaynin iyo ka jawaabayso waa waa khalab iyo dhega adayg oo sunnada lagu dhega adaygayo ayb wuxuu yidhi marka wa qaala araaficiyu fii sharxi lmusnad ixtaja albukhaariyu bihada alxadiidi ay xadiida bni cumar can bilaalin cala annahu laa ba'sa bisalaati bayna saariyatayni idaa lam yakun fii jamaacati jamaaca haddoonan ahayn ayb wa ashaara ana alwlaa lilmunfaridi an yusalliya ila saariyati wuxuuna ishaaray inay habboontahay qofka munfaridka inuu tiirka xaggiisa u tukado wa maca haadihi alowlawiyati falaa karaahata fi lwuquufi baynahumaa ay lilmunfaridi sidaasoo xataa ay tahay haddana munfaridku karaahadiisa ou labada tiir ku dhex tukanayo ma ahan yani midsaa wax karaaha ma aha wa amaa fi ljamaacati falwuquufu bayna saariyatayni kasalaati ila saariyati intaha kalaamuhu wfiihi nadarun liwuruudi nahyi alkhaasi can asalaati bayna sawaarihi kama rawaahu alxaakim min xadiidi anas biisnaadin saxiixin wahuwa fi sunani alaaati waxasanahu tirmidiyu ayb waa layska reebay salaadda marka tiirarka dhexdooda lagu tukado qaala almuxibu abariyu kariha qowmun isafa bayna sawaari linahyi alwaaridi can dalika wamaxalu lkaraahati cinda cadami addiiqi ciriiri la-aan markay jirto marka karaaha ay tahay laakiin jimco oo kale markay tahay meel lagu tukada aan jirin tiirarka haddii layska dhexgala dhib male daruura keentay markaas iyo xaajo laakiin iyadoo aan xaajo jirin iyo ciriiri jirin tiirka in madax adayg loo galo waa sunnada nebigo kas loo khilaafayo waana loo cabsadaa qofkiisa ayb sufuuftan laftirkeeda gogo samayso ama aan toosaynin yaa waxay ta'tiir ku yeelana dadka nebigu wuxuu dhihi jiray latusawunna sufuufakum ow layukhaalifanna allaahu bayna wujuuhikum ow bayna quluubikum quluubtiinna waa kala tegaysaa haddii kale ilaahay waa isdiidsiinayaa ama safkaad simaysaan ama quluubtiinna isdiidaysa maxaa yeele daahirka dadka dad salaad u taagan hal qiblo u jeedo imaam keliya raacayo oo haddana aan isku meel taagnaynoo mid halkaas taagan yahay midna halkaan mid meeshaan furjo ka banneeyey midna halkaa uu taagan yahay waxay noqonay suuradu waxay uga ekaanay daahirkaa dad iskhilaafsan daahirkuna baatinkuu ta'tiir ku yeelana hadhow marka baatinkii waa max qalbigii masaajidda qaar waxaad arkaysaa hal saf oo toosan ma la helayo hal saf oo toosan ma arkaysa mararka qaar kaarbadyadan laysku dhadhajiyo oo dadku ay u sameeyeen meel cagta la saaro oo safka uu ka sinmo haddii kaarbadku uu soo jiidmo horay ama uu gadaal u jiidmo nin fiirinaayo safka ma lahane meesha cagta la saarayo unbay fiirsanayo haddaad tidhaha war hore u soo baxo cagti meesha la saarayo waa ku taaganahu kuleeyahay marka ma safka isagu maqsuudku ma in safka la sima miya mase maqsuudka in calaamado la raacraaco wa calaamadahan waxaa loo sameeyey safku inay dadka ku hanuuniyaan hadday marka calaamaduhu qaldan yihiin safka in la qalda ma aha dadka salaada dukanayna inay ilaahay ka cabsadaan wa mas-uul ay iska saaraan arrin culus waa arrinkan ayb imaamka salaada galaya inuu mas-uul iska saaro dadkuna ay isu jilicsanaadaan oo haddii la yidhaha war safka intuu ka qalloocan yahay qof inaad raacdo ceeb ma aha laakiin annagu dabcigii jaahiligan wadannaa oo qofku wuxuu u maleeyaaba haddii uu qof yidhaahdo waa yahay waa iga saxsan tahay inuu fulaynimo iyo qaabdarro iyo dacfi baan u aragnaaba caadadii jaahiligan ayaa yacni dabci noo noqotay marka waxaas in aakhirada laga doorto qofka aakhiro markay murjinayso waxaa lagu fahmayaa dadka ridahooda iyo xanaaqooda iyo dan uma galeen wixii toosanuu ku dadaalaa inuu sameeyo laakiin haddii hadafkaaga iyo ujeedkaaga uu noqdo weligaa qofkaas ha maqlin haddaad maqashana waxaa lagu malaynayaa fulay haddaa istiraahin aakhiradaagay u daran tahay ayb marka wuxuu yidhi wlxikmatu ayb waalxikmatu fiihi ima liinqiطaaci asafi ow liannahu mowdicu nicaal xikmadu waxay tahay marka ama safka inuu kala go-aayo taasaana qaalib ah ama meel kabaha la dhigto waayo meelahaas ayb intaha وqاl الqرطبي ruwya fي saبب kراهaةi ذalika أنhu mصلى الجiن الmؤminiin waxaa la wariyey buu wax lahuba maaha jinniga muminiinta inay meeshaa ku tukadaan siday ahaataba tiirarkaa dhexgelin meesha marka masalada ciriiriga haddii ciriiri masaajidka uu jira in lagu tukan karo ibnulmundir iyo abu xaniifa iyo imaam maalik iyo aimo badan oo salafkii ka mid ah qabay midaas iyada laftirkeeda dad quluwi samaynayaad arkaysaa masjidkii oo cariiri ah meeshaa in lagu tukada aan ogolayn hadda tiirarkaa lagu tukanin ay leeyihin masaajidkiina waa buuxaa garku ah marka dadkii jamaacada may iska dhaafayaan maya fataqu llaha ma stadactum ayb ayb baabun ay hada kani baabun baab weyaan qaala xadaanaa ibraahim bnu lmundir wahuwa alxizaamiyu qaala xadaanaa abu damra whuw anas bnu ciyaad qaala xadaanaa muusa bnu cuqba can naaficin ana cabdallaahi kaana idaa dakhala alkacbata kacbada haddii uu galo wuxuu ahaa mashaa inuu soconayo qibala wajhihi wejigiisa xaggiisa u soconayay qariiban meel u dhow min alaaati adrucin ayuu tegaayey meel derbiga ka xigto saddex dhudhun sallaa ayb kaana idaa dakhala alkacbata mashaa qibala wajhii buu u soconaya xiina yadkulu markuu galayo wa jacala albaaba albaabka wuxuu yeelayay qibala dahrihi dhabarkiisa famashaa waa soconaayey hortiisa u soconaayey xataa yakuuna baynahu wa bayna aljidaari afka marka albaabka markuu saa uga soo galo gidaarka asaga ka soo horjeeda xaggiisa u soconaayey ilaa uu gidaarka iyo asaga dhexdoodu ay ka noqdaan alladii qibala wajhii gidaarkaasu hortiisa ah qariiban min alaaati adrucin wax ku dhowdhow saddex dhudhun sallaa waa tukanayey marka yatawaha almakaana meeshii buu ku dadaalayay aladii akhbarahu bihi bilaalun oo ugu warramay ana anabiya sala allahu calayh ali wasalam sallaa fiihi wuxuu ku dadaalayay meeshii uu bilaal u sheegay inuu nebiga ku tukaday ayb marka derbigana sutro u noqonaayey labada tiir dhexdoodana waa aadaya baabkan marka iyo baabkii ka horreeyey calaaqada ka dhexayso waa iska waadixi qaala waxa uu yidhi walaysa calaa axadinaa ba'sun midkeen dushiisu wax baasa ma ahaanin in sallaa haddii uu tukado fii ayi nawaaxi lbeyti shaa'a kacbada dhinacyadeeda ti uu doono ayb inuu qofku ku tukado wax dhibo ay leedahay male laakiin isagu meeshii nebigu ku dadaalaya ayb xadiidkan marka ibnu rajab waxa uu yidhi wafii hada alxadiidi daliilun calaa ana man dakhala masjidan wa araada an yusalliya fiihi tadawucan falwlaa lahu an yusalliya fii sadri اlmasjidi laa cinda baabihi waxaa laga qaadanaya buu yidhi xadiidkan qofku hadduu masaajidka soo galo salaad sunnaha inuu tukado ou rabo horay inuu aado meesha hore ee wejigiisa xagga qiblada ugu horayso inuu tago ee uu marka meeshaa ku tukado ee gadaal ee meelahaas inaan isaga tukanin yaa laga qaadanaya buu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii uu tegey aaaarta waxay tilmaamaysaa masjidul aqsa markii uu ku tukanaayey maalinkii habeenkii la dheelmiyey horay ayuu aaday masaajidka horadiisa ayuu ku tukaday afka hore ayuu sunnadiisii ku tujiyey ambiyada halkaas uuna ku tukaday rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii uu cumar beytalmaqdis uu qabsaday masjidkii furihiisii lagu wareejiyey ayaa wuxuu yidhi kacbilaxbaarba wuxuu ku yidhi min ayna taraa an usalliya xaggeed u aragtaa inaan ku tukado markaasuu wuxuu yidhi cinda asakhrati sakhrada agteeda ku tuko haddaad sakhrada ku tukatid beytalmaqdis oo dhan hortaada ay noqonaysaa sakhradaana sida muuqata marka gadaale ahayd gadaal isagoo marka wuxuu rabaa masjidka oo dhan hortiisa inuu yimaado markaas markaasuu cumar waxa uu yidhi daaracta alyahuudiyata yahuudiyadii ayaad shabbahday markaasuu horay yimid meeshii nebiga ku tukado isagana ku tukada aahaartaasaa marka uu tilmaamay ibnu rajab ayb walaysa calaa axadina midkaan korkiisu ma aha nin ba'sun wax baasa in sallaa haddii uu tukado fii ayi nawaaxi lbeyti shaa guriga yacnii ama kacbada geesaheeda ti oho shaa'a uu doono inuu ku tukado baabu asalaati ila alraaxilati waalbaciiri washajari waaraxli baabu bayaani xukmi asalaati salaadii xukunkeeda caddayntiisiibuu u baab yahay ila alraaxilati loo tukada xaggeeda raaxilada raaxilada marka waxaa laga wadaa waa gaadiidka alraaxilatu hiya maa yartaxiluhu arajulu ay yarkabuhu fi irtixaalihi qofka markuu soconaayo safarka aadaya wax uu koro ayaa la yidhaahdaa baciiran kaana aw naaqatan rati ha noqoto ama hal ha ahaato waxay doontaan walbaciiri ratigii raaxila marka waa gaadiidka markaa la raacayo hal ama rati midday doonta ha noqoto walbaciiri iyo ratigi loo tukado xaggiisa washajari geedii waalraxli iyo koorihi raxliguna waxaa weeyaan maa calaa dahri albaciiri mimaa yurkabu calayhi waa waxa markaa ratiga korkiisa ahaaday oo markaasi la fuulaayo ayb qofkii ku fadhiisanayo ayb qaala xadaanaa moxamed bnu abi bakrin ilmuqadamiyu qaala xadaanaa muctamirun wahuwa bnu sulaymaan can cubaydillaahi can naaficin can ibni cumara can اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalam annahu kaana wuxuu ahaa yacridu suu idin dhige yucaridu buu dhiga laakiin dabdigaas sharaxyadanu kama hayo ayb waxyaabaha marka shuraaxdu ay dabdiyeen yacridu iyo yacrudu ayuu ibnu rajab sheegay laakiin ibnu xajar ayaa sheegay cafan bitashdiidi raa'i buu yidhi yucaridu saddex dabdi bay noqonayan marka annahu kaana wuxuu ahaa yucaridu ballar ballar inuu ka dhigaayo gudub inuu ka dhigaayo ayuu ahaa ay yajcaluhaa cardan hortiisa ballaar ballaar ayuu ka dhigaayo ugaga dhiga waa isku gudbinaya yacridu iyo yacriduna waa un la mid annahu kaana wuxuu ahaa yucaridu raaxilatahu gaadiidkiisa ama hal ha ahaato ama ha ahaato ratiye inuu isku gudbinayo oo gudubkiisa uu ka yeelayo ayuu ahaa fa yusallim ilayha markuu isku gudbiyo hortiisa dhigan xaggeedu u tukanayo qultu waxaan idhi afara'ayta bal ii sheeg idaa habbat irikaabu ayb idaa habbad haddii ay kacdo alrikaabu geela hadduu kaco ka waran neefkii marka sutrada uu ka dhiganaya waxaa hadduu kaco ka waran habbat irikaabu waxa dhahay waa naafic su-aasha weydiinaya ayb ay qaamat ilibilu lilsayri qaalahu alharawiyu wagayruhu wayuqaalu linnaa'imi qofka hurdana waxaa la yidhaahdaa idaa qaama min nowmihi hurdadiisa markuu ka soo kaco habba min manaamihi xadiidka qaarayba ku timidba adkaarta ku saabsan kaana yaquulu idaa habba min nowmihi ay idaa qaama min nowmihi wa qiila waxaa kaloo la yidhi habbat ay haajad markay kacdo ay kacdo qaala waxa uu yidhi kaana ya'hudu haada araxla kaana wuxuu ahaa ya'hudu inuu qaadanayo haada araxla koorahan ayuu qaadanayo fayucadiluhu hortiisa ayuu markaa joojinayey fayucadiluhu hortiisa ayuu joojinayey fayusallii ilaa aakhiratihi xaggiisa dambe ayuu markaa u tukanayay fayusallii wuu tukanayay ilaa aakhiratihi ay ilaa aakhirati raxli kooraha qoriga dambe ayuu xaggiisa u tukanayay aakhiradaasna marka waxaa lagu sheegay saddex dhudhun saddex meelood marka loo qaybiyo labadiisii meel aw qaala ama waxa uu yidhi muaharihi aw qaala ama waxa uu yidhi mu'aharihi sidaa waa loo dabdiyey mu'ahirihina waa la dabdiyey dabdiyaal kalena ibnu xajar waa sheegay siyaabo kaloo loo dabdiyey marka meeshaasu u tukanayo meeshaan marka waxaa la yidhi raaxiladii waa la sheegay raxligiina waa la sheegay geedihii oo tarjamada noogu jira washajar geed ma sheegin imaamu albukhaari loo tukaday xadiidkeedii ma keenin marka culamada qaar waxay dhaheen koorahan laftirkooda meeshooda dambe waa qori qorigaanna geed unbaa laga soo gooyey dhaheen marka geedku raxliguu ka mid yahay buu ku dhex jira sidaasay tilmaameen marka wuxuu yidhi qaala alqurطubiyu fii hada alxadiidi daliilun calaa jawaazi اtasaturi bima yastaqiru min alxayawaan waxa aan bubuubaynin oo markaas wax dulduulay aan ahayn ee taagan ee xayawaan ah in sutro laga dhigan karo ayb ayuu xadiidkan tusayaa buu yidhi walaa yucaariduhu nahyu fii macaaqini alibili lianna almacaaqina mawaadicu iqaamatiha cinda almaa xadiidkan iyo ma iska hor imaanayaan kii nebigu uu reebay in macaaqinlibil lagu tukado maxaa yeele macaaqin waxaa la yidhaha geela marka la waraabiyo meesha la farfariisiiyo meeshaas marka salaad in loo aada ma ahan ayb tanna waxaa weeyaan hashiisiiyo qofka oo wato waayo meeshii dhigaay ninkan marka macaaqin iyo ma joogo iska hor imaan maayaan buu yidhi marka ayb wa karaahatu salaati xiinaidin cindahaa ima lishiddati natniha wa ima liannahum kaanuu yatakhallawna baynaha mutasatiriina biha sababta loo reebayna waxay tahay buu leeyahay waxaa laga yaabaa inay geela dhexdiisii waa ku kaadi jireen iyagoo marka isku asturaayo isku qarinayo waxyaabahaasa marka in lagu tukada meel najaas sidaasoo kale inaan lagu tukada saasaa loo diiday laakiin masaa-ishaas horaa laga soo hadalna cillada iyo waxay tahayba wa qaala kayruhu cilatu nahyi can dalika waxaa weeyaan kownu libili khuliqat min ashayaaiin waqad taqadama dalika fayuxmalu maa waqaca minhu fi safari min asalaati ilayha calaa xaalati daruurati marka haddii geelii shaydaan baa laga abuuray saa dartii yaan lagu ag tukanin layidhi sutrana lagama dhiga kara waa imaan kartaa ee hadda muxuu nebigu saa u yeelayna wuxuu u oggolaaday daruuro darteedu u sameeyey maxaa yeele safaruu ku jiray sutro kalena waa u fududaa weysay saasay dhahayaan buu yidhi wanadiiruhu salaatuhu ila asariiri alladii calayhi almar'atu likowni ilbeyti kaana dayiqan waxaa lamida buu yidhi salaadda uu nebigu u tukada sariirta xaggeeda ayb maxaa yaele sutrow ka raadsanaya guriga ciriiriyo ah wacalaa haada marka faqowlu shaaficiyi fi lbuwaytiyi laa yastatiru biimra'atin walaa daabbatin ay fii xaali likhtiyaar warka uu shaafici yidhi naag iyo daabbad midna sutro ka dhigan maayo waa xaalatu likhtiyaar xaalatu daruurana waa bannaan tahay warawa cabdirazaaq can ibni cuyaynata can cabdillahi bni diinaar ana bna cumar kaana yakrahu an yusalliya ilaa baciirin ilaa wa calayhi raxlun ibnu cumar marka rati inuu u tukado xaggiisa waa diidi waa nici jiray ilaa inuu ratigaasi kooro wato maaha hashada saara kooro soo lama dhaha ya oo lagu kor fariisto oo qoriga gadaalay ka leedahay uu leeyahay kuwaasoo marka wuxuu yidhi ilaa wa calayhi raxlun wakaأna alxikmata fii dalika annaha fii xaali shaddi الraxli calayha aqrabu ila الsukuuni min xaali tajriidiha marka kooro la saaray markaan la saarin marka la saaro ayay degan tahay uu leeyahay takmilaة ictabara alfuqahaءu muؤaharaة الraxli fii miqdaari aqali sutrati fuqahada marka inta ugu yar ee sutra ay noqon kartaa waxay ka qaateen xadiidkan waxay yidhaahdeen markay ictibaariyeen isaga waاkhtalafuu fii taqdiiriha intay la egtahay mu'aharada faqiila diraacun hal dhudhun baa layidhi waqiila uluثaa diraacin dhudhun saddex marka loo qaybiyey labadiis meel wahuwa ashharu iyada ayaa aad u shuhraysan laakin fii musanaf cabdirazaaq can naaficin ana mu'aharata raxli bni cumar kaanat qadra diraacin inay ahayd dhudhun ku dhadhowaad baabu salaati ila sariiri sariirta xaggeeda loo tukada xukunka ku soo arooray caddayntiisiibu u baab yahay qaala xadaanaa cuثmaan bnu abi shaybata qaala xadaanaa jariiru can mansuuri can ibraahiima can اlswad can caaishata huwa alaswad bnu yaziid annakhaci weyaan can caaishata qaalat acdaltumuunaa waxaad nala ekaysiiseen ama acdaltumuunaa ma waxaad nala sinteen istifhaamu inkaar waa waa yaale bilkalbi ey iyo walximaari dameer acadaltumuunaha acadaltumuunaa waxaad nala ekaysiiseen ood nala sinteen bilkalbi walximaari ey iyo dameer laqad ra'aytunii waa is arkaaye mutajicatan xaal aan ahay mid jiifto cala sariiri sariir korkeeda sariirta korkeeda fayajii'u nabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigu waa imaanaya fayatawasatu sariira sariirta ayuu dhexdhexaysanaya fa yusallii waa tukanaya markaa fa akrahu waxaan nacaayay an asnaxahu inaan markaa yacnii aan ku gudbanaado ayb oo aan u muuqdo inaan u muuqdo ayaan nacaayay fa ansallu waan siibmaayey min qibali rijlayi sariiri sariirta lugteeda xaggeedaan ka siibmaayey lugteeda marka maxay ka wadaa sariirta jihada lugahayga tagtay ka wada qofku markuu sariirta jiifan meelna madaxa xiga soo maha meelna waxaa xigto lugaha dhinaca lugaha xigto ayaan markaasi ka siibmaya marka majaazaa ku jira nooc majaaz aho sariirta iyadoo lugoma qabto laakiin dhinaca lugta xigtay ka wada lugteeda iyadoo dhinaca xigto xataa ansalla ilaa aan ka dhex baxo on ka siibmo min lixaafii go-eyga ilaa aan go-a ka dhex baxo markaas xadiidka marka macnihii ugu tarjamtay buu tilmaamayaa asalaatu ila sariir owrada fiihi xadiid alaswad can caaishata fii salaati اnabiy sal l salam wahuwa mutawasitu الsariiri aladii hiya mutajacatun calayhi wاctaradahu ismaaciiliyu ismaaciili abubakr aismaaciili saaxibu اlmustakhraj waa ictiraaday meesha waxa uu yidhi biannahu daallun cala asalaati cala sariiri laa ila sariiri yani xadiidkan ma tilmaamayo yidhi in sariirta xaggeeda loo tukaday nebigu u tukaday ee inuu sariirta korkeeda ku tukaday baa xadiidkan uu sheegaan dabcan sariir marka la yidhahdana kuwaynaanoo kaleo dheerdheer oo dhulka ka dhaadheer in loo fahmaa qasab maaha sariir marka waxaa weyaan firaashka un markaa gogasha lagu jiifo halkaas korkeeduu ku tukada baa laga fahmaa buu leeyahay waa yimid nebiga wuxuu kor yimid sariirtii dhexdeedii laakiinuu u tukada kama cadda saasuu leeyahay uma ashaara ilaa ana riwaayata masruuq can caaishata daalatun cala almuraad fiirso meeshaan marka markaasuu ismaaciili waxau yidhi riwaayada masruuq caaisha uu ka warinaya ayaa tarjamada bukhaari waafaqayso lianna lafdahu kaana yusallii nebigu waa tukanaya waasariiru baynahu wa bayna alqiblati sariirtana waxay u dhexaysay nebiga iyo qibladiisa marka waa u tukanaya soo maa markaas riwaayadaasaa fiicnaan lahayd weli in meeshaan lagu dhiga marka fakaana ynbaii waxaa habboonay fakaana yenbaqii lahu dikruha fii hada albaab meeshaan inuu ku sheegaa habboonaan lahayd wa ajaaba alkirmaaniyu kirmaani wuxuu ku jawaabay can asli اlictiraab ictiraabka asalkiisa ayb ayuu wuxuu yidhi bianna xuruufa aljari tatanaawabu xuruufuljar waxa uu yidhi waa istanaawubaysa yani xuruufuljari yanuubu bacduhu bacdan oo markaas wuxuu leeyahay famacnaa qowlihi fi tarjamati ila asariiri ay cala asariiri waayuu leeyahay laakiin waxaa diidaayo innaga maxaan ku dhex jirnaa abwaabteen ku dhex jirnaa abwaabu sutrati lmusalli baan ku jirnaa sutradana waa loo jeestaa xaggeeda sutrada korkeeda lama foolo xoogaa culaysaa ku jira siduu wax u tawjiihi rabo si culays ku jiro wadaca qabla dalika intaa ka horna wuxuu sheegtay annahu waqaca fii bacdi riwaayaati bilafdi cala sariir wuxuuna ku andacooday riwaayaadka qaar baaba cala sariir ku soo aroortay qultu walaa xaajata ila alxamli almadkuur waxaa in lagu xambaaraa wax danoo keenaysa maaha faina qowlahaa fayatawasacu sariira sariirtuu dhexdhexaysanayay yashmalu maa idaa kaana fowqahu aw asfala minhu sariirtou dhexdhexaystay waxbartankuu isku aadiyeyna waa noqon kartaayo dhexbartankiibuu fuulayna waa noqon kartaa riwaayadan marka mujmal ha noqoto xadiidkan riwaayadaas marka masruuq oo ishaarayna wa kaana sariiru baynahu wa bayna alqiblatina tafsiir ha noqoto marar badanna waana soo martay bukhaari inuu sidaas yeelo marka qaar tarjamuu keenayaa xadiidkiina cumuumkiibuu xadiid markaa cumuum tusaaya ayuu keenaa oo markaasi sidaan miya mase sidaan labadaba ixtimaali karo isagoo markaa u jeedo dariiq kalaa jiro oo muraadka tarjamada aan ku sheega waa faqha horena mar kitaabka warkaan bilaabayn waa sheegna haddaa xusuusanteeda marka ay fuqahadu leeyihin haadaa caam haadaa khaas bukhaari saas uma dhahaya isaga caam iyo khaasku isagu bukhaari wuxuu u dhahaa xadiidkiioo caamuu mararka qaar keena takhsiiskiisana tarjamadu ku dhex sheegaan kaannahu marka isaga hadda waxay la mid tahay hadda xadiidka iyo tarjamada kee mukhasis ah labadooda yaa mukhasis ah labadooda haddaa fahamsantihi tarjamadaa mukhasis ah xadiidkaa wuxuu yahay cumuumka uu ku jira waa marka fuqahadii dariiqoodii oo kaloo isticmaalayaa marka isaga marka tasarufkiisu wuxuu u badan yahay tarjamadu u badan yahay marka kitaabka fahamkiisu saas waa ogaana marka wuxuu leeyahay meeshaa marka sidaasuu u tawjiihiyey ibnu rajab wuxuu yidhi wafi lxadiidi daliilun calaa jawaasi an yusalliya almusallii ilaa sutratin shaakhisatin min alardi xadiidka waxaa daliil uu yahay buu yidhi qofka musalliga inuu u tukado sutro dhulka korkiisa ka soo taagan wa in kaana fowqahaa insaanun qaa'imun shay dhulka ka taagan inuu sutro ka dhigto wa in kaana shaygaas qof uu korkiisa yahay wanadiiruhu asalaatu ilaa sariiri طifli wahuwa fiihi sariiraha ilmaha yareer lagu seexiyo korka laga saara waa loo tukan karaa sutro waa laga dhigan karaa maadaama shay dhulka ka taaganba ay iska tahay baabun yaruddu lmusallii man mara bayna yadayhi yaruddu wuu celinayaa almusallii midka tukanaayo man mara qofkii maraayo bayna yadayhi isaga hortiisa qofka musalliga ah cidda hortiisa hor marayso wuu iska celinaya oo celina waradda ibnu cumara ibnu cumar waa celiyey fi tashahudi atexyaadka dhexdiisau ku celiyey nin salaaddii buu ku jira ataxiyaadkii buu ku jiray nin baa inuu hormara damco iska celiyey wa filkacbati kacbadana waa iskaga celiyey qof oo isagoo kacbadii ku tukanaya masjidulxaraamkii ayaa qof inuu soo mara damco waa iska celiyey meeshan marka muxuu ka rabaa wuxuu ka wadaa sutrada waa la samaysanaa xataa maka dhexdeeda masalada shalay aan kasoo hadlay wa qaala waxa uu yidhi in abaa haddii uu diido ilaa an tuqaatilahu inaad la dagaalantid maahane faqaatilhu la dagaalama sida loola dagaalamayana xadiidkaa sheegi doona qaala xadaanaa abuu macmar qaala xadaanaa cabdulwaari qaala xadaanaa yuunus can xumayd bni hilaalin can abi saalixin ana abaa saciidin qaal qaala اnabiyu sala اllahu alayh ali wasalam xaa waxadaanaa aadam bnu abi iyaas qaala xadaanaa sulaymaan bnu lmugiira qال xdثna xmayd بن hilاal الcadوي qال xdثna أbu صالح السmاn qال raأytu أbا سacيidi الkdriي ayaan arkay fii yومi جuمcaةi maalin جuمca ah yuصليi إilى شhayءin isagoo u tukanaya shay xaggiisa yasturhu ka qarinayo min الnaasi dadka yacni abu saciid oo maalin jumco sutro dhigtay oo sutro u tukanayaan arkay buui faaraada shaabun nin dhallinyaro ayaa wuxuu doonay min bni abi mucayd ah reer bni abi mucayd an yajtaaza inuu gudbo bayna yadayhi hortiisa fadafaca abuu saciidin abuu saciid waa riixay fii sadrihi xabadkiisuu ka riixay fa nadara shaabuu ninkii dhallinyarada ah wuu eegayo waa fiiriyey falam yajid ma helin masaaqan meel ou maro dhulkii dhammaacay meel la mara ma leh meeshaas unbaa markaas bannaan ilaa bayna yadayhi hortiisa mooyaane meel kaloo la mara mounan helin facaada wuu soo laabtay liyajtaaza si uu u gudbo fadafacahu abuu saciid abuu saciid waa riixay ashadda min aluulaa dafcan riixitaan riixitaanka oo ashadda min aluulaa kii hore ka daran yanii markan labaad xoog ayuu u riixay xoog buu iskaga riixay fa naala min abi saciidin abi saciid ayuu gaaray markaan ninkii uma dakhala calaa marwaan marwaan buu u galay fashakaa ilayhi waa uga dacwooday maa laqiya min abi saciidin waxa uu abuu saciid kala kulmay ninkii abuu saciid aha wuxuu yidhi sala hortiisana inaan mara damca waa iriixaadan mar kale u riixay waxaabuu u sheegay wa dakhala abuu saciidin abuu saciidna waa soo galay khalfahu isaga gadaashiisa waa kasoo dababaxay ayb calaa marwaan marwaan ayuu u soo galay fa qaala waxa uu yidhi maa laka maxaa lahaantaada ahaaday walibni akhiika marwaan baa dhahay adiga iyo wiilkan aad adeerka u tahay maadaama uu ka weynaay adeer buu iska ayuu leeyahay adiga iyo wiilkan marka walaalkaa ou dhalood adeerka yacni u tahay maxaa idinkala haysto oo idinku kala dhacayo abaa saciid qaala waxau yidhi samictu nabiya sala allahu calayh ali wasalam nebigaan maqlay yaquulu isagoo dhahayo idaa sallaa axadukum midkiin hadduu tukanayo ilaa shayin shay uu u tukanaayo shaaficiyada marka meeshaan mafhuumay siiyeen marka idaa sallaa haddii uu tukanaayo axadukum midkiin ilaa shayin yasturuhu shay asturo oo sutro ah haddii uu u tukanayo fa araada axadun mid uu doono an yajtaaza inuu gudbo bayna yadayhi hortiisa inuu gudbo ou rabo falyadfachu ha riixo fain abaa haddii uu diidana falyuqaatilhu hala dagaalamo fainamaa huwa shayطaanu waaya marka waxaa laga qaadanaa bay dhaheen shaaficiyadu meeshaan qofka haddii uu sutro u tukanayo qofka iska celi kara laakiin haddaadan sutro u tukanaynin qofma iska celi karta dariiqaas ninkii ku tukaday meeshaas ninkii ku tukaday qofuu iska celin kara male haddii hortiisa la maro in hortiisa la maraa dembi ma noqonay mase ma noqonayso waa laga fiicanya adigu haddaad meelo kale mari karto meelo kale iska mar laakiin haddii hortiisa la maro katiir min alculamaa oo shaaficiyadaba a'immada shaaficiyada ay ka mid yihiin waxay leeyihiin xataa ma lagu dembaabayo maxaa yeele isaga muqasir ah isaga ayaa muqasir ah ninka marka albaabkaas hadda ku tukaday dadkiina inay maraayaan og caajis dartiis allahu aclam sida culammadaa sheegayso ninkii hormara wax muqasira m ma ahan isagaa muqasir ah ninkan marka meeshaa salaadda dhigtay ayb haddii marka aadan sutro dhiganin iska celin melihi shaaficiyada marka saasay ku tageen xanaabiladuna waxay leeyiin mar walbo waa iska celin karaa qofka maxaa yeele waa dembi dembi hadduu yimaadana in qofkii markaa laga celiyo sheegan nin inuu qof tukanaa hormar waa dembi dembigiina qofka inaa ka alamru bilmacruuf nahy can ilmunkarna waa mashruuc ayb xadiidka caamka iyagu qaadanayaana imaan doono kanna waxaa weeyaan xadiid shaaficiyad marka kaas waa mutlaqay dhaheen kana muqayad maxaa yeele kan waxaa ku jira addawaatu taqiidka oo shardiga waaba shardiga adawaatu taqiidka shardigaa ka mida idaa marka waa shardiyo waay haddii shardigan la helo xukunka waa jooga haddii la waayna ma jooga ayb waxaa kaloo xadiidkan laga qaadanayaa sidoo kale falyuqaatilhu hala dagaalamo macnaheeda hala dagaalamo marka macnaheeda waxay tahay markuu kusoo mara iska riix mar labaad hadduu ku soo maro xoog u reex marka saddexaad sii xooji mar walba hala dagaalamo salaaddii ka soo jeesay la dagaal maaha macnaha dagaalka iyo yacnii feerka ama la dagaalankaas salaaddii buuba kaa jeedinayaa maqsuudkeedii marka tafsiir saxaabigii wariyey ayaa haddana sidii uu u fahmayna in loo fahmaa fiican abuu saciid alkhudri ninkan waa iska celiyey waa diiday ninkii mar labaaduu soo galay feer iyo dharbaaxo lama aadin riixidda ugu siyaadiyey taasna macnaheedu sidaasu xadiid marka meeshan uu leehay fa araada axadun an yajtaaza bayna yadayh falyadfachu amarkan amru wujuub miamse amru nadbi labadaba waa layidhi kaiir min alculamaa waxay dhaheen waa amru wujuub inaad iska celiso haddaad sutro dhigato waa waajib ood awoodi kartidba bacduhumna waxay yidhaahdeen maya waa amru nadbin waa amar sunna a bay dhaheen ibnu rajab marka wuxuu rajaxay inuu waajib yahay amarka ayb saarif male buu leeyahay ayb meelahana marka ibnu xajar uu ku sheeg sheegay walaysa fiihi taqyiidu dafci bima ida kaana almusallii yusallii ilaa sutratin qultu wاlmuطlqu fi hada maxmuulu cala اlmuqayadi liأnna aladii yusallii ilaa gayri sutratin muqasirun bitarkiha walaa siyama in sallaa fii mashaarici اlmushaati ayb dadka soconayo jidkooda waqad rawaa cabdiraزaaq can macmarin atafriqata bayna man yusallii ilaa sutratin wailaa gayri sutratin wafi اrawdati tabacan liasliha walow sallaa ilaa gayri sutratin ow kaanat ama sutraa jirtay watabaacadda minha waa ka fogaaday falasaxu annahu laysa lahu dafcu inuu iska celiya ma laha litaqsiirihi gaboodfalka uu sameeyo darteed walaa yaxrumu almuruuru xiina idin beyna yadayhi markaasna in la hormaraa xaaraan ma aha kitaabka marka mucalliqiisa hoosuu ku qabtay fii hada nadarun buu yidhi madhab min almadaahib uu ku socdaa fii hada nadarun cindahu saas waayb laa cinda alkulli culamada dhan marka mar nadarkan inay qabaan ma aha baabu ismi almaari bayna yaday lmusallii midka qof tukanayo hor maraayo dembiga uu leeyahay caddayntiisiibuu u baabyahay qof tukanaayo horumarkii qofka hormaraya dembigiisa caddayntiisa qaala xadaanaa cabdullahi bni yuusuf qaala akhbaranaa malikun can abi nadr mowla cumara bni cubaydillaahi can busri bni saciidin ana zayd bna khaalidin arsalahu ilaa abi juhaymin yas'aluhu abuu juhaym ayuu u codiray isagoo su'aalayo maada samica min rasuuli illahi sal l slam waxa uu nebiga ka maqlay fi lmaari midka maraaya bayna yaday lmusalli qof tukanayo hortiisa maxaad nebiga ka haysaa buu yidhi qof tukanaayo hortiisa ninka maraaya marka dadkii hore say cilmiga u raadi jireen saxaabigu marka uu cid dirayaa bal iisoo sheeg wixii aad ka maqashay mas'aladan nebiga aad ka maqashay isagiina markuu u sheegaya qofku marka cilmigu isaguu ka maqan yahay ayb oo marka adiga wixii kaa maqan inaad raadisid adaa lagaa rabaa laakiin haddii aadan raadsanin waxaadi unbaa marka ay ku dhibaysaa faqaala abuu juhaymin abuu juhaym waxa uu yidhi qaala rasuulu llahi sal l salam nebiga waxa uu yidhi low yaclamu almaaru midka maraya haddii uu ogaan lahaa bayna yaday lmusallii qof tukanaayo hortiisa midka maraayo maadaa maxaybaa calayhi korkiisa ahaaday oo min alimi yacni dembi ah waa yaa ku jirta lakaana an yaqifa inuu taagnaado arbaciina afartan yaa khayran lahu u khayr badnaan lahayd min an yamura inuu maro beyna yaday qof tukanaayo hortiisa inuu hormaro meeshaa marka fiiri maadaa calayhi waxa dushiisa ah oo min alimi riwaaya tilmaamaysa zaada alkushmihaniyu min alimi walaysat hadihi ziyaadatu fii shayin min alriwaayaati cinda gayrihi wاlxadiidu fi lmuwaطa'i biduuniha waqaala bnu cabdilbar lam ykhtalif calى malikin fii shayin minhu lm ykhtalf calى malikin fii shayin minhu wakada rawaahu baaqi الsittati وaصxaabi اlmasaniidi wاlmustakhrajaat biduuniha walam araha fii shayin min الriwaayaati muطlaqan lakin fii muصanaf bni abi shaybata yacni min alimi marka kelmadaanu rabaa min alimidan sugnaanshadeeda ayuu ka hadlaya wuxuu ku yidhi hal riwaayo oo ruwaadda bukhaariga kushmiihani ayaa ziyaadiyey inta kale ma leh xadiidka muwaaa ayuu ku jiraa ruwaadda muwaaa oo dhanna mayna sheegin masaaniidda mustakhrajaadka kutubu sitta saas oo ah ibnu abi shayba ayaa laakiin wuxuu yidhi yacni min alimi yacni buu leeyihi fayaxtamilu an takuuna dukirat fii asli اlbukhaariyi xaashiyatan fadannaha alkushmiihaniyu aslan waxaa dhici karta yacniga xaashiyada inay ku dhignayd kushmiihanina marka uu u qaatay in xadiidku asalka ay ku jirta tan min alimidan oo sidaa marka uu ku qortay liannahu lam yakun min ahli اlcilmi walaa min alxufaadi buu yidhi bal kaana raawiyatan kushmiihani ahlucilmigana kama mid ahayn xufaaddana kama mid ahayn bal nin uu wax weriyo unbuu ahaa bis waa dhici kartaa mararka qaar qof axaadiidta weriyo haddana aan aqoon lahayn cilmi aan lahayn waa suurtagal an lahayn marka wuxuu leeyahay kelmaddan min alimi riwaaye ahaan ma sugneen laakiin waxay ku dhacday bacdi alxawaashi tafsiir ahaan isagii marka wuxuu u qaatay asalkii inay ku jirto bina'an calaa daalika buu riwaayadii u soo guuriyey nin iska raawiye ah buu ahaa un marka raawi un iska ah buu isaguna ahaa ee nin ahlucilmiga ahlucilmiga kama unan mid ahayn kufaadana wqad cazaaha almuxibu الطabariyu fi اlaxkaami lilbukhaariyi waalaqa muxibu abariya waay marka abariyiinta qoys dhan oo maka deganaayay ahaayeen aimo waaweynay lahaan jireen abariyiinta laba qoysaa maka aad wakhtiyadii dhexe qoysas cilmi lagu sheega ahaan jireen dabariyiintan iyo fahdiyiinta fahdiyiinta abnaa'u fahdin waa badan yihiin marka mid ibnu xajar oo la caasire mid arday u noqday oo kale mid waa ka horreeyey kutub kutubna waa qoreen muxadisiin waaweyn bayna ahayd ayb dadku aad uma yaqaanaan marka laakiin waqad cazaaha marka almuxibu الطabariyu fi اlaxkaam kitaab alaxkaam la yidhaahdo u leeya axaadiiu laxkaamta ou ku qoro kuna fasiro weliba gariibka iyo ku shaa ayb culamada qaarna waxaan ka maqlay waa maطbuuc laakiin ani ma aragtino wqad cazaaha almuxibu الطabariyu fi اlaxkaami lilbukhaariyi bukhaarigu u tiiriyey marka wa alaqa weliba waana ilaaqay faciiba dalika calayhi arrinkaa waa lagu ceebeeyey marka wa calaa saaxibi اlcumdati isaga iyo saaxibulcumda fii iihaamihi annaha fi صaxiixayn cumdaha haddaa fiirisid min alimi waa ku jirtaa min alimi markuu leey cumda marka muxuu ku saabsan yahay axaadiidta bukhaari muslim uu sheegaa sooma axkaamta ah waxaa loo malaynaa marka inay bukhaari ku jirto mana ku jirto u leeyahay muddaas saxiixulbukhaari wa ankara ibnu salaax ibnu salaaxna wau ku inkiray fii mushkili اlwasiid calaa man ahbataha fi اlkhabari min alimidan xadiidka qofkii ku sugay oo ku dhex daray ayb faqaala waxau yidhi lafdu اlimi laysa fi اlxadiidi sariixan xadiidka uguma cadda walama dakarahu اnawowiyu fii sharxi اlmuhadab duunaha markuu sheegay imaamu nawowi sharxu lmuhadabka xadiidka biduuni min alimidan iyadoo aynan ku jirin qaala waxau yidhi wa fii riwaayatin rawaynaaha fi اlarbaciin licabdilqaadir alharawiyu uu yii buhaawi maada calayhi min alimi baan ku aragnay isaga laftirkiisa marka nawowi fiirsa u kala soo arag kutubtii sitada ama saxeynka kuma uunan dhex darin cabdilqaadir alharawi arbiciinkiisa ayaan ku warinay buu yidhi min alimi maada calayhi min alimi baxtigan marka intuu gaaban yahay arag wax kooban waa jumal kooban waay laakiin wax fara badan buu ku sheego haddii halabaaraadiyo la yidhaahdo sanawaadna aanan keeni karin ayb kutubaha qaarkood maan naqaan xataa ayb marka meeshaan calaameeya ayb marka kutubaha akrinaya cumdaha ha noqoto ama meelo kale iyo wuu u baahana meelaha qowluhu marka lakaana an yaqifa arbaciinadaas meeshaas ibnu rajab wuxuu yidhi fii sharxi xadiiii markuu xadiidka abi saciid ee hore sharxay wayadullu calayhi qowlu nabiy sal l slama low yaclamu lmaru bayna yaday lmusallii lakaana an yaqifa arbaciina fainahu yadullu wuxuu tusayaa buu yidhi calaa ana wuquufahu arbaciina inuu afartan taagnaado yantadiru maslakan yubaaxu lahu lmuruuru fiihi afartan maalmood ugu yaraan inuu taagnaado afartan sano afartan biluxay noqoto inuu taagnaado bal si uu u helo meel uu maro oo u bannaan yaa uga khayr badan inuu qof tukanaa hormaro annaga qof tukanaa maxaanu hormarnaa dadka haddaa u dhabogasho maxay u hormarayaan degdeg shaqa laga daaha meel kale laga daahayaa kuwo wax ay dan leeyihiin maba jiraanba kuwa xataa qofkii marka isagu ma iska fiirinaya dadkii waa hormaraa qofkii qofkii tukanaya wuxuu u aadayaa marka degdeg mararka qaarna qofka waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo meel ma leh aan maro meel walba waa xiran tahay san yeela iska taagnaa afartan maalmood inaad taagnaatidaa ku khayr badan intaa ninkaa hormari lahayd ir nebiga calayh isalaatu wasalaam maslaxadaada saa kaa yaqaana dembiga mas'aladan kaa raacaayo arrinkan aad samaynayso iyo isuma dhigmaan yani iyo taagnaanshada yartaa oo aad sugaysa qof tukanayo dadka qaar qofka intuu ka atixiyaada xataa ma sugi karaa qofkiios dhammayraba atixiyaadkii wado waa takar dhabanaya shayddaana riixayo haddaad fiirisana markuu ninkii hor maro albaabkaasu istaaga iska sheekaysan qaala abunadur laa adrii ma ogi aqaala arbaciina yowman ow shahran ow sanatan inuu yidhi iis marka meesha waxaa laga qaadanaa xaaraan inay tahay marka xukmu almuruuri bayna yaday lmusallii inay xaaraam tahay baabu istiqbaali rajuli saaxibahu ow hayrahu fii salaatihi wahuwa yusallii qofku ama ninku inuu u jeesto saaxibkiisa xaggiisa ama kayrkiis fii salaatihi salaadiisa dhexdeeda huwa yusalii isagoo tukanayo qofku markuu tukanayo qof kale sutro ma ka dhigan kartaa xaggiisa ma u jeesan kartaa wa kariha cumaanu cumaan wou kahday an yustaqbala arajulu qofka in loo jeesto xaggiisa wahuwa yusalii isagoo tukanayo in la qaabilo wahuwa yusalii isagoo tukanayo wainamaa haada ida shtaala bihi wainamaa haada kan waxaa weeyaan ida ishtaqala bihi haddii qofka musalliga uu ku mashquulayo yacnii marka tarjamada wuxuu ka wadaa hal yukrahu owlaa ow yufaraqu bayna maa idaa alhaahu owlaa sideeda ma la kahdaa mase waxaa loo kala saaraya hadduu salaadda kaga mashquulaayo ama unan kaga mashquulaynin tiibuu marka wuxuu yidhi ayb wainamaa haada ida ishtaqala bihi ayb haddii uu markaa ku mashquulayo ou salaaddii markaa kaga mashquulaayo markaas waa marka cumaan uu diidayo fa ama idaa lam yashtaqili haddaanu ku mashquulaynin faqad qaala zayd bnu haabit waxa uu yidhi maa baalaytu anuu u aabayeeli maayo ina arajula qofka laa yaqdacu salaata arajul ninka salaadiisa ma gooyo ninku ninka salaadiisa ma gooyo yacni wuxuu leeyahy nin horteeda inuu ahaado oo aan sutro ka dhigto xaggiisa u jeesta wax dhibaata uma arkayo laakiin haddii khushuucaada uu baabi'inayo ka warranoo isagii aad ama day sheekaysanayaan aad dhegaysanaysid ama laga yaabo marka isaga fiirintiisa dharka oo watay iyo waxyaabaha aad kaga mashquulaysid maya cumaan tiisa taasaa lagu xambaarayaa buu leeyahy qaala xadaanaa ismaaciil bnu khaliil wahuwa alkhazaaz abu cabdillaahi alkuufiyu iqat min alcaashira ayb qaala xadaanaa caliy bnu musir can alacmash can muslimin yacni bna subayx can masruuqin can caaishata annahu dukira cindahaa agteeda waxaa lagu sheegay maa yaqdacu salaata salaadda waxa gooyo faqaaluu waxay yidhaahdeen yaqdacuhaa salaadda waxaa gooyo gooye maxaa laga wadaa daahiriyadu waxay leeyihin waxaa buriyo waay macnihii oo salaadda wayba buraysaa haddii ey madoow iyo naag iyo ay ku hormarto jumhuuru ahlilcilmina waxay leeyihiin ajri ajrigii baa nuqsaamaya ee salaadda wax gooyaahi ma jiraan wax hadday ku hormaraan salaadda intaad dhaafto aad soo bilaabayso ma jiraan maana shuruudna maaha arkaanna maaha waxaa qofkii marka shay mubdilana lama imaanin marka xadiidkan yani yaqdacu haadaasna salaad buritaan in lagu fasirana waadix ma aha yaqdacuha alkalbu waalximaaru waalmar'atu ayaa gooyaan qaalad waxay tihi laqad jacaltumuuna kilaaban waxaad naga dhigteen eeyo inaga ila naagihii baa lagu dareen laqad ra'aytu nabiya sal ll ly slam nebigaan is arkaayay yusallii isagoo tukanayo wa innii anigana la baynahu wa bayna alqiblati isaga i qiblada aan u dhexeeyo wa ana aniguna mudajacatun aan mid jiifta aan ahay cala sariiri sariirta xaggeyguu nebiga u soo tukaday leedahay fatakuunu lii alxaajatu fatakuunu lii waxaa ii ahaanaysa aniga alxaajatu dan faakrahu waxaan nacay an astaqbilahu inaan nebiga qaabilo u jeesto fansallun silaalan markaasaan tartiib u siib maayey xagga dambe ayaan marka tartiibaan go-a intaan uga dhex baxayaan sariirta lugaheeda ka baxaya wa can ilacmash can ibraahiima can ilaswad can caaishata naxwahu marka caaisha meesha waxay u deliishanaysaa naago inaynan salaad goynayn maxaa yeele waxay leedahay yacni mararka qaar xaajoy haddaan yeesho waa waa siib maayey sidaa xagga kale inta u siibma ayaan ka tegaya meeshan ayb marka ibnu xajar iyo shuraaxda waxay leeyihin siibashadaas waa muruur iskama aynan taagnayn iyadu muruur waa siibashadaas ayb ay siibmayso ayb qaala ibnu lmunayir altarjamatu laa tudaabiqu xadiida caaisha tarjamada ma mudaabaqaynayso yidhi xadiidka caaisha laakinahu yadullu cala almaqsuudi bilowlaa laakiin owla ayuu wax ku tusaa oo waa maxay haddii naagihii oo nahaysi ugu soo arooray haddii sidan ay yihiin ninkuu inuu bannaan yahay min baabi owlaa haddii naag kugu dherarsan hortaada kuu gudba loo tukaday muruurkeediina oo wax dhibaayey nin oo muruurkiisa oona waxba dhibaynays oo min baabi owlaa maaha tarjamada marka saasay kuu tusta laakin laysa fiihi tasriixun biannaha kaanat mustaqbilatahu laakiin ma ku cadda buu leeya inay qiblada xaggiisa ay iyada u jeeday xaggiisa falacallahaa kaanat munxarifatan aw mustadbiratan inaynan qaabilaynin nebiga ee ay gadaalgadaal u sii jeedo wa qaala ibnu hushayb qasdu lbukhaariyi ana shugla almusalli biاlmar'ati ida kaanat fii qiblatihi calaa ayi xaalatin kaanat ashaddu min shuglihi birajul qasadka bukhaari waxaa weyaan ninku inuu naag ku mashquulo iyo inuu nin ku mashquulo inuu naag ku mashquulaa badan wamaca daalika falam tadura salaatahu salaadiisa ma aynan dhibin iyadoo saa ay tahay ka nin min baabi ulaa liannahu gayru mushtagilin biha fakadalika laa taduru salaata man lam yashtagil biha marka haddaan naagtii lagu shuqloomin ninkii inaan lagu shuqloomin oo iyadu awalba ay badnayd oo qaalib ay ahayd haddana haddaan lagu sii shuqloomin min baabi ulafakadalika laa taduru salaata man lam yashtagil biha والرجل من bاب أولى واقتنc الكرmاني بأن حكم الرجل والمرأة واxd في الأحكام الشharciyaةi وlaa يkفى ma فيhi kirmani isaga wxuu iskaga qancay nin iyo naag axkaamta isku mid w harcigu diida maan taasuu ku qancay buu yidhi walaa yakفىa maa fiihi wax ku dhex jirana ma qabsoonaanayo waxayla naagihii si gaara ayag loo sheegay salaaddii inay goynaya sooma baabu صalaaةi khalfa الnaa'imi qofka hurdo gadaashiisa lagu tukadaa xugun ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa yaqya qaala xadaanaa hishaamun qaala xadaanii abi can caaishata qaalat kaana nabiyu sala allahu calayh ali wasalam yusallii nebigu wuxuu ahaa inuu tukanayo wa ana aniguna raaqidatun aan ahay midii jiifto muctaridatun ku gudban calaa firaashihi gogashiisa korkeeda faidaa araada hadduu doono an yuutira inuu witriyo ay qadanii waa itoosinaya faawtartu waanu witrinaya tarjamada markay xadiidku is leeyihiin baabu taawuci khalfa almar'ati naagta gadaasheeda lagu sunnaysto baabu taawuci khalfa almar'ati naagtii gadaasheedii lagu sunnaysto xugub ku soo aroora caddayntiisa qaala xadaana cabdulahi bn yuusuf qaala akhbaranaa maliku can abi nadr mowla cumar bni cubaydillaahi can abi salamata bni cabdiraxmaan can caaishata zawji nabiyi sala allahu calayh ali wasalam annaha qaalat kuntu waxaan ahaa anaamu inaan seexanayo hurdaayo bayna yaday rasuulillaahi sala allahu calayh ali wasalama nebiga hortiisa wa rijlaayan labadeeda lagoodna fii qiblatihi ay yihiin faidaa sajada haddii uu sujuudaayo khamazanii waa iqanjaruufanayey faqabadtu rijlaya labadeedii lagood baan laabanayo faidaa qaama haddii uu istaagaayo istaago basadtuhaa waan fidinayo qaalat waxay tihi walbuyuutu guryaha yowmaidin maalinkaas laysa fiiha masaabiixu faynusiya ma lahayn xadiidkan marka waana soo maray macnaha tarjamada iyo xadiidkuna waa is leeyihiin waa ismudaabaqaynaya baabun ay haadaa kani baabun baab weyaan man qaala qofkii yidhi laa yaqdacu salaata shay-un salaadda waxba ma gooyaan qofkii yidhi qaala xadaanaa cumar bnu xafsin qaala xadaanaa abi qaala xadaanaa alacmash qaala xadaanaa ibraahimu can ilaswad can caaishata xaa qaala alacmashu xadaanii muslimu can masruuqin can caaishata dukira cindaha agteedii baa waxaa lagu sheegay maa yaqdacu salaata salaadda waxa gooyo alkalbu waalximaaru waalmar'atu faqaalat waxay tidhi shabbahtumunaa bilxumuri dameerihii ayaad nagu shabbahdeen walkilaabi iyo eeyihii wallaahi baan ku dhaartay laqad ra'aytu nabiya sala allahu calayh ali wasalam nebiga ayaan arkaayey yusallii isagoo tukanayo wa innii anigana la muctaridatun aan ahay midii ku gudban ayb anigana aan ahay mid ku gudban wa innii aniguna cala sariiri sariirta korkeeda aan ahay baynahu wa bayna alqiblati isaga iyo qiblada dhexdeeda mutajicatan mid jiifto aan ahay fatabduu lii waxaa ii muuqanaysay alxaajatu dan dantii faakrahu waxaan nacaya an ajlisa inaan soo fadhiisto fa uudiya nabiya sal l slam nebiga marka aan dhibo fa ansallu jiif jiif unbaan xag aan tartiib marada uga dhexbaxayanoo iska jiifo ayb fa ansalluu min cindi rijlayhi labadiisii lugood agtiisii ayaan tartiib uga siibmaayay min cindi rijlayhi min cindi rijlayi sariir qaala xadaanaa isxaaqu qaala akhbaranaa yacquub bnu ibraahim qaala xadaanii ibnu akhi bni shihaab annahu sa'ala cammahu can salaati salaaddii yaqdacuhaa shayun shay inuu goynayo ayuu su'aalay salaaddii wax ma goynayaan faqaala waxau yidhi laa yaqdacuhaa shayun waxba ma goynayo ahbaranii curwat bnu zubayr wuxuu ii sheegay anna caaishata zawja nabiyi sala allahu calayh ali wasalam qaalat waxay tihi laqad kaana rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu ahaa yaquumu inuu istaagayo fayusallii min alleyli habeenkii ayuu tukanaayey wa innii aniguna lamuctaridatun aan ah baynahu wa bayna alqiblati calaa firaashi ahlihi ehelkiisa firaashkiisa korkiisa u yahay baabun ay hada kani baabun baab weeyaan idaa xamala jaariyatan gabar haddii uu qaado sagiiratan yar calaa cunuqihi luquntiisa uu ku qaado fi salaati salaada dhexdeeda qoorta hadduu saarto gabar yar ama yani cunug yar salaaddii dhexdeedii qaala xadaanaa cabdullahi bni yuusuf qaala akhbaranaa malikun can caamir bni cabdillahi bni zubayr can camri bni sulaymin الzuraqiy can abi qataadata alansaariyi ana rasuula اllahi sal ly slam kaana yusallii nebigu wuxuu ahaa inuu tukanayo huwa xaamilun isagoo xambaarsan oo mid xambaarsan ah umaamata binta zaynaba binti rasuuli illahi sal l slam abulcaasaa dhalay waliabilcaasin u sugnaatay ibni rabiicata bni cabdi shamsin faidaa sajada haddii uu sujuudaayo wadacahaa waa dhigaayay nebiga waidaa qaama hadduu istaagayana xamalaha waa xambaaranaya sujuudda marka la gaaro waa iska dhigaya sujuudaya markii uu istaagayan hore u qaadanaya marka camal fara badan oo mutakarir ah ma aha camal badan oo salaaddii qofka uu kaga mashquulo maba aha marna waa dhigaaya marna waa soo qaadaya ragcadiiba marka laba maroo saas yeelaya xadiidka marka macnihii uu u tarjamay buu tilmaamaya ama uu caddaynaya riwaayad badanoo ku jirtana wuu sheegay waxaa kaloo laga qaadanayaa markan ilmaha yaryarka ah haddaan najaas lagu ogeyn oo lagu hubin dharkooda iyo jirkooda maxmuulun cala tahaarati in tahaaro lagu xambaarayo a'immaduna saasay dhahayaan imaamu nawowi iyo kayruhu maxaa yeelay tahaarada iyo najaasnimadu tahaarada asala dadka gabal waxaa arkaysa ilmahaasay uga ashashayaan cunugiisa waxaa laga yaabaa inuusan xambaaraynin intaa waxuu is leeyahay inuu najaas leeyaha laga yaaba qaarkood masaajidda ilmaha la keena salaadda kuma tukadaan maxaa dhacay masaajiddan waxay leeyihin ilmaha soo galay leeyihin waxaas marka diin oo tashadud badan waayo waxaa weeyaan haddii dahaarada sidaa loogu tashadudo yahuudiya nimo waayo ayay shabbahaysaa mana laysfarin ayb qaar marka qaar waxay leeyihin marka gabadhan iyada marka xukunkeedu gaar u ahaayo saasay ahayd ilmo yaryar maa xukunkooda gaar laga dhigi karaa cunug yar markuu rabo iska kaadinaya ilmaha nebiga inta dhabta loo saaro la keeno ayay mararka qaar ku kaadi jireenba markaas iska jafjafi jira biyo iska marmarin jiray nebiga sal l slam marka hadday najaas ay muxaqaq tahayna iska dhaq daynan muxaqaq noqoninna asalku waa dahaaro iska dhaaf wax badan baa marka faa-id badan halkaasaad marka ka akhrisanaysaa nebiguna hadda sidaan wuxuu u sameeyey waa libayaani iljawaas inay bannaan tahay iyadoo laftirkeeda marka haddii sunno loo qaato wareer oo markii salaad la tukanayo kasta cunug in la xambaarto maqsuud ma aha sunno maahan taas laakiin way ku bannaan tahay salaadda dhexdeeda saasaa laga qaadana dadka gabal marka wax allaala wuxuu sidaa nebigu uu sameeyo qaabkii uu u sameeyey ma fahmayaan markaasay waxay leeyihin sunnadii saas marka yani ibaaxa iyay tusaysaa arrintan iyada hadday marka dan kuu hayso waa iska haysa kartaa waa xambaaran kartaa laakiin inaa u soo qasadaa qasad maaha baabun ay haada kani baabun baab weeyaan idaa sallaa ilaa firaashin firaash xaggiisa hadduu u tukado fiihi xaa'idun korkiisu ay tahay naag xayd qabto qال xdثna cمر بن زuرارة qال أخبرna هuشaym عن الشhaybاniي عن cabداللahi بن شhداaج بن الhاad qال أخبرتنii qاalتي maymuنة بنت الxاarث qاalت waxay tihi kana فirاaشhii gogashaydu wuxuu ahaa xiyaal musلى النبي sl اه sلم nebiga meesha uu ku tukanayo ku aadankeeda farubamaa waxaa la arkaa waqaca hawbuhu maradiisa inuu dhaco calaya korkeyga uu kusoo dhaco wa ana calىa فirاaشhii aniguna aan firaashkeyga korkiisa ahay marka marna waa maro waxay tihi musallihiisa waa igu aadanaay mar kalena maradiisii baa laga yaabaa inay igu soo dul dhacdo salaadii kama baxayn nebi sal sl iyaduna marka ay xayd qabtaba weli way dhici kartaa marka inay xayd riwaayada buu ku keenay qaala xadaana abu nucmaan qaala xadaana cabdulwaaxid ibnu ziyaad qaala xadaana shaybaaniyu sulaymaan sulaymaan bnu abi sulaymaan fayruus waa abu isxaaq shaybaani qaala xadaana cabdullahi bnu shadaad qaala samictu maymuunata taquul kaana nabiyu sala allahu calayh ali wasalam yusallii nebigu wuxuu ahaa inuu tukanaayo wa ana ilaa janbihi naa'imatun aniguna aan ahay mid jiifto dhinaciisa faidaa sajada haddii uu sujuudo asaabanii tawbuhu maradiisa ay taabanaysa wa ana xaa'idun wazaada musadadun can khaalidin qaal xadaanaa sulaymaan ashaybaaniyu wa ana xaa'id wa ana xaa'id baa ku jirta yani xadaanaa sulaymaan ashaybaaniyu uma sanadkii buu waday wa ana xaa'idun xadiidkay ku dhex jirtaa baabun hal yaqmizu rajulu imra'atahu cinda sujuudi likay yasjud hal yaqmizu ma qanjaruufanaya arajulu ninka imra'atahu naagtiisa cinda sujuudi sujuudda agteeda likay yasjuda si uu u sujuudo qaala xadaanaa camru bnu caliyin wahuwa alfallaas abu xafs qaala xadaanaa yaxya qaala xadaanaa cubaydullaahi qaala xadaanaa alqaasim can caaishata radia allaahu canha qaalat bi'sa maa cadaltumuuna bi'sa maa bi'sa shayu shay baa baas lahaaday cadaltumuunaa bilkalbi waalximaari ayaad nala ekaysiiseen ood nala sinteen ama bisa maabaa baas lahaaday cadaltumuunaa aada nala ekaysiiseen bilkalbi eygii waalximaari ayb cadaltumuunaa waxaad nala ekaysiiseen ayb ayb ama maada wuxuu leeyahay wamaa nakiratun mufasiratun lifaacili bisa bisa shayu shay baa baas lahaaday maa ayuu u baas lahaadaa lalaha timiihisaa laga dhigaa marka ayb waana timaadaa badanaa bisadan gadaasheeda iyo maada waa ka bada timaadaa badanaa ayb marka faacilaa lasoo qadaraa bisa shayu baa baas lahaaday maa min jihati maa ayuu ugu baas lahaadayaa laleeyahay cadaltumuuna aad nala ekaysiiseen cadaltumuuna waxaad nala ekaysiiseen bilkelbi waalximaari haddii la doonana maada faacilaa laga dhiga karaa bisa maa bisa bisa waxaa baas lahaadee maa ayaa baas lahaada labadaas waa bannaanta waxaa u malaynaa waxaa jiray marka ibnu maalig wou sheegi jiray wamaa mumayizun waqiila faacilun fii naxwi bisa maa yaquulu bisa maa yaqu nicma maa yaquulu lfaadilu jaak alla khayr maada marka wamaa mumayizun waqiila faacilun baa layidhi marka maadaan labadaa isaga bannaanta laqad ra'aytunii waan is arkaayey warasuulu llahi sal alla ly salam nebiguna yusallii uu tukanayo wa ana mudajacatun anna aan ah mid jiifta baynahu wa bayna alqiblati faidaa araada haddii uu doono an yasjuda inuu sujuudo khamasa rijlaya labadeeda lugood ayuu qanjaruufanaya faqbadtuhumaa waa laabahaya tarjamadii xadiidku waa is waafaqsan yihiin baabu lmar'ati tadraxu can ilmusallii shaya min aladaa baabu lmar'ati haweeneyda tadraxu tuurayso can ilmusalli ninka tukanaya ka tuurayso shay-an wax shaygaasoo min aladaa wasaq ama najaas ah ka tuurayso qaala xadaanaa axmed bnu isxaaq assuramaariyu ayb qaala xadaanaa cubaydullaahi bnu muusa wahuwa baadahan qaala xadaanaa marna toosu uga wariya marna waasida hadda waasida uga wariya qaala xadaanaa israa'iilu can abi isxaaqa can camri bni maymuun huwa alwdiyu can cabdillaahi qaal baynamaa ibnu mascuud baynamaa rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam xilli nebiga qaa'imun uu yahay mid taagan yusallii uu tukanayo cinda alkacbati kacbada agteeda wa jamcu qurayshin ayb quraysh jamaceeduna fii majaalisihim ay fadhiyaan meelihii ay fadhiyeen id qaala qaa'ilun mid baa wuxuu yidhi yidhaahdo minhum iyaga ka mida alaa tanduruuna miyaydan fiirinaynin ilaa haada almuraa'i midkaanu xustustusayo ayukum kiineebaa yaquumu u istaagayo ilaa jasuuri aali fulaan reer hebel hashoodii fayacmidu ilaa fartihaa fayacmidu markaa u qasdaayo ilaa fartihaa uusti uuskeeda iyo wadamihaa dhiiggeeda iyo wasalaahaa iyo mandheerteeda fayajii'u bihi la imaanayo waxaas yaa soo qaado uma yumhiluhu sugto markaas xataa idaa sajada markuu sujuudo wadacahu bayna katifayhi saaro labadiisa garbood dhexdooda shar unbay marka u joogaan dadka noocaas dad iska ahaa jira oo iyaga dhanba marka sharta keliya un u nool ama shartaas keliya un maamulo oo khayrka iyo marka uu jiro iyagu aad ciriiri inay ku jiraan dareemo shar markay jirtana aad yani fusxo dareemaya fambacata ashqaahum koodii ugu nasiibka xumaa oo ugu dhur darsanaanshaha badnaa ayaa u kacay cuqbat bnu abi mucayd buu ahaa falamaa sajada rasuulu llahi sal l salam nebigu markuu sujuuday wadacahu bayna katifayhi buu dhigay labadiisii garbood dhexdooda wa habata nabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigiina waa sugnaaday saajidan xaal uu yahay mid sujuudsan isagoo sujuudsan fadaxikuu way qosleen xataa maala bacduhum ilaa qaarkood uu leecay ilaa bacdin qaarka kale uu u leecay min adaxiki qosol dartiisa min ajli daxik maxay filanayeen marka dadkaa noocaas rasuulka ilaahay waxaa saarayaan waxba kama hadlaynin wuxuu ka qaatay malaha markaasi haddana qosol dartiis isku dhacdhacaya oy u liicliicaya kuwaan hadda marka musawiraayo qaabdarada iyo cayda hadda rasuulka yani joornaallada ku sawiro iyo waxaas unbay kuwaana la mid ahayeen mar walba marka gaaladu dad waa leeyihiin daa'iman xataa iyaga dhexdooda kuwooda wax isku falaayo waxaanoo kale ma samayn jirin abuu sufyaan iyo hadda dadkii wanaagsana markii dambe soo islaamay oo odayaalka iyaga dhexdooda ka ahay ma isu quurin waxaanoo kale waxaan waxa isu quuro waa wax aad u liito ayb mujtamac walbana dad noocan oo kale ah ama qaab daranna mujtamacaadka gaalada waa laga hela markaa wuxuu yidhi fanalaqa munطaliqun mid tegayaa tegey ilaa faaimata faatima u tegay calayhi salaam marka calayhi salaamtan ibnu kaiir sida uu baxtinayo suurat اlaxzaab tafsiirkeeda salli nebiga unbaa iska leh cid kale malaha laakiin kayrkiis in lagu salliyaa ma bannaan tahay litabac waa u bannaan tahay markii nebiga lagu salliyo kayrna waa lagu dari karaa oo maalan waxaa la dhihi karaa sala allahu calayhi wacalaa aalihi wa asxaabihi wasalam waa la dhihi karaa nebiga aalka asxaabta laakiin aal keligood lagu salliyo saxaabo keligood lagu salliyo saas ma wanaagsan bal ibnu kaiir wuxuu leeya shicaaru raafida ayayba ayay iska noqdeen mararkii dambe ahlu beytka markay sheegaan calayhi salaam iyo inay yidhaahdaan marka bukhaari marka maxay ugu taallaa dadkii qoraayay nasaakhiinta oo naskhiyey kitaabka ayaa sidan marka u qoray dadkanna sidooda ubaan sideedaana lagu dhaafay ee marka ha u qaadanin calayhi asalaamta waxa dhahaayo ibnu mascuud inuu leeyahay fanalaqa munطaliqun ilaa faatimata calayha asalaam si inuu leeyahay ma ahan riwaayada ka mid ma aha marka waa min tasarufi annusaaq wahiya juwayriyatun wahiya faatimana juwayriyatun gabaryeed ay tahay faaqbalat way soo qaabishay tascaa iyadoo soo roorayso wahabata nebiyu sal l slam nebigu waa sugnaaday saajidan xaal uu yahay mid sujuudsan xataa alqathu canhu inta ilaa ay ka tuurtay wa aqbalat calayhim waa ku soo jeesatay tasubuhum iyadoo markaa caynayso falamaa qadaa rasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalam asalaata nebiga markuu salaaddii gutay qaala waxau yidhi allaahuma calayka biqurayshin ilaahu quraysh yacnii qabo allaahuma calayka biqurayshin allaahuma calayka biqurayshin uma samaa wuu magacaabay allahuma calayka bicamri bni hishaam wa abujahl wa cutbata bni rabiicata wa shaybata bni rabiicata waalwaliid bni cutbata wa umayata bna khalafin wa cuqbata bni abi mucaytin wa cumaarata bni lweliid ilaahw kuwaas ku dheg waa ismu ficil marka calaykadaas waxa ka dambeeya marka mansuub wuxuu geliyey allaahuma calayka bicamri bni hishaam ayuu geliyey sax baa uu geliyey qaala cabdullaahi waxa uu yidhi fawalla marka waa majruur oo badaasaa marka uu ku jiray cutbatadan iyo marka wa shaybatadan iyo wa umayata iyo marka waxaa weeyaan waa majruur waa maalaynsaraf qaala cabdullaahi waxa uu yidhi fawallahi baan ku dhaartay laqad ra'aytuhum waan arkaayay buu yidhi sarcaa xaal ay yihiin kuwa la legday yowma badrin maalintii bader uma suxibuu waa la jiiday ila alqaliibi godkii baa lagu jiiday qaliibi badrin bader gorofkiisii ceel guray oo gorof ah baa lagu jiiday marka uma qaala rasuulu lahi sal l slam nebigu waxauu yidhi wa utbica asxaabu alqaliibi lacnatan ayb wa utbica waxaa la raaciyey asxaabu alqaliibi ceelkaas gorof ah dadkii lagu tuuray oo lagu riday lacnatan ayaa la raaciyey lacnad ilaahay baa ku dhacday oo la raaciyey abwaabtii marka istiqbaalu lqibla iyo wixii ku tacalluqay halkaasay ku dhammaadeen mawaaqiit ayuu gelayaa ka bacdi wabillahi towfiiq sala allah wslam calaa nabiyina muxamedin wcalaa aalihi wsaxbi